فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxawareysiyada oo xiliyadanoo kale habeen walba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro barnaamijka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo maanta mar kale ay ka dhacay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud faahfaahin ku aadan dhacdooyinkaas iyo war-saxaafadeed ka soo baxaya xarakada shabaabul mujaahidiin oo lagu faahfaahiyey khasaarihii ka dhashay dagaaladaas ayaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo sheegay in badda soomaaliya ay ku sugan yihiin kun markab oo boobaysa khayraadka ayna jirin cid ay ogolaasho ka haystaan waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa gurguurta oo sheegayay inay ogol yihiin in badda la lahaado puntland oo dowladda federaalka ku eedeysay dhacdadii badhan soona dhowaysay go'aankii axmed madoobe iyadoona baaq u dirtay maamul goboleedyada madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo arrimahaasi ka waramaya ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan sidoo kale caawa inta uu dhuw waxa socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa baahisay qaybta lixaad ee taxanaha bakool maqalka muuqaalkaasi ayaan caawa dhow waxa idinkugu haynaa kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee gado iyo golaha dhanka wilaayadaas oo lagu soo gabagabeeyey deegaan ka tirsan gado bayaan laga soo saaray kulanka iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afaraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waxay ku aadan tahay lix iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka waxaa maanta dagaalo aada u xoogan oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka ay ka dhaceen duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyadoona tafaasiil dheeraada laga helayo natiijadii ka dhalatay dagaalo maantay halkaas ka dhacay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed wuxuu ka soo saaray dagaaladii maantay halkaas ka dhacay waxaa inoo soo jeedinaya muxsin xasan gelinkii dambe ee maanta ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutooyinka ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ka samaysteen deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo dhaca bartamaha soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah faacilka weerarka gaar ahaan taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla habeennimadan soo saaray bayaan kaasi oo lagu faahfaahiyey qaabka uu weerarka u dhacay iyo xaddiga khasaare ee haleelay ciidamada dowladda federaalka ee lagu beegsaday qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo cinwaan looga dhigay murtadiinta oo lagu jibiyey weerar ka dhacay ceeldheer saddex iyo tobanka rabiicuthaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waafaqsanna dhanka miilaadiyada lix iyo tobanka oktoobar labada kun labaatan iyo afarta ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah weerar qorshaysan ku beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq cadowtooye ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada ceeldheer halkaasi oy cadowga murtadiinta ahi ku dhibaateenayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacayay dhulka daaqa ah ee ay xoolo dhaqatadu ku nooshahay dagaal xooggan kadib allah ayaa jibiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii ay markii hore ka soo duuleen taliska ciidanka mujaahidiinta oo tilmaamaya khasaaraha ka dhashay weerarka ayaa bayaanka ku yidhi waxaa inta aan xaqiijinnay dagaalka lagu dilay toddobiyo toban murtad kuwaasi oo labiyo toban ka mid ah ay cadowga oga carareen goobta dagaalka halka dhaawaca uu gaarayo koob iyo labaatan askari khasaaraha cadowgu intaasi waa uu ka badan karaa iyadoo xogtu ay weli tahay mid hor u dhac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale allah fadligiis dagaalka ku soo khaniimaystay hub iyo rasaas ay cadowgu ka carareen bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi weerarkan ayaa qayb ka ah howlgalle xidhiir ah oo ay maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka fulinayeen deegaanada dhacabariga wilaayada galgaduud halkaasi oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhilif u ah ka wadeen colaadaha shahaado la dirirnimo ah oo looga soo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka allah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoomihiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarrana dhexalsiiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka qaybaha dambe ee bayaanka taliska ciidanka mujaahidiinta islamarkaana lagu faahfaahinayey dagaalka gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka ceeldheer ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ugu dambayntii weerarka maanta ka dhacay duleedka ceeldheer islamarkaana waxyeelada dhimashada iyo dhaawaca ah lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ku soo aadaya toban maalin uun kadib dagaal lixdii bishan aynu ku jirna ee oktoobar ka dhacay isla deegaanka geerille kaasi oo lala eegtay ciidamo iskugu jira calooshood u shaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka bayaan isla maalinkaasi ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada saddex iyo labaatan askari iyo dhaawaca toddobiyo labaatan kale kuwaasi oo iskugu jira askar iyo saraakiil militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana maalinkaasi soo qhaniimaystay agab militari oo ay ciidamadii la beegsaday fagaaraha dagaalka oga carareen muxsin xasan ayuu kaasi ahaa oo inoo akhrinaya war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo si faahfaahsan looga hadlay natiijada ka dhalatay dagaalo maanta ay ka dhacay qaybo ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee galgadood
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaana waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxa aynoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay xeradan nusayraad ee dhacda bartamaha qidaaca khaza gaar ahaan deegaan ku yaala koonfurta xeradan ayay ciidanka saynadii yuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaanay ku bartilmaamay sideen gunay dad shacabbaha degan yihiin oo halkaasi ku yaala siday warar ku sheegayaan waxaa halkaasi ku shahiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloadu fara badan waxay sidoo kale ciidanka yuhuuda laba qofood oo falastiiniyiinna ku dileen magaalada rafax ee dhacda koonfurta jiida khaza kadib markii halkaasi ka geysteen duqeyn baallimo waxaa sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacmay dad badan oo shacab rayda ah sidoo kale waxay ciidanka yuhuuda duqeyn wuxushlimaha ka geysteen xaafadda nasar ee ku taala magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiidiyey saddex iyo toban ruux halkee dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuda geysteen afar iyo labaatankii saac inuu soo dhaafnay ayaa gaaraya ilaa iyo lix xasuuq kuwaasoo ay ku shahiidayeen ka badan lixdan iyo shan ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen ugu yaraan boqol iyo afartan ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza dhulgariir khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu maanta ka dhacay waddanka turkiga wararkii naga soo gaaraya waddanka turkiga ayaa waxay ku waramayaan in maanta oo talaada ah qaybu ka mid ah waddanka turkiga uu ku dhuftay dhulgariir xoogan kaasoo khasaare kala duwan geystay siday tabinayaan warbaynada waddankaas dhulgariirkan oo la warinayeen waa cabirkiisu yahay mid aad u sareeya ayaa ku dhuftay bariga waddanka turkiga xarunta seismological center ee yurub ayaana waxay tibaaxaysaa in dhulgariirkan uu cabirkiisu yahay lix dhibic hal islamarkaana uu ku dhuftay bariga waddanka turkiga iyadoona intaa ku dartay in dhulgariirkan uu oogada sareeya dhulka ka hooseeyo cabir lagu sheegay sagaal kilomitir turkiga oo ku yaala qadka ugu weynaysa asmiga adduunka ayaa la kulma dhulgariir baasan lixdii bishii nofembar ee labada kun saddex iyo labaatankii ayay ahayd markii dhulgariir waddankaasi ku dhuftay uu galaaftay nolosha in ka badan konton kunoo qof islamarkaana uu horseeday burbur inuu ku yimid kaabayaasha dhaqaale ee dhowr gobol halka ay ku dhaawacmeen dadkood u dhaafaya boqolaal kun dad tahriibayaala ayaa laga soo badbaadiyey xeebaha waddanka griiga ilaalada xeebaha griiga ayaa sheegaya in maanta oo talaada ah inay soo badbaadiyeen labaatan toddoba taariibayaal ah islamarkaana ay soo saareen meydka afar qof kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow jasiiradda ka hoose ee dalkaas ilaalada xeebaha griiga ayaa intaa ku daray in saddex ka mid ah maraakiibtooda uu weheliyo markab ganacsi ay baadigoobayeen dadka lagu laayay goobta ay doonta ku degatay dalka griiga ayaana safka oodha uga jira waddamada ay soo food saaraan dhibaatooyinka soo galootiga sannadkii labada kun shan iyo tobankii ayaan ahayd markii ay in ka badan hal milyan oo qof oo u badan qaxooti suuriyan ah ay ka soo tallaabeen dhanka turkiga iyagoona dhanka badda uga soo gudbay yurub ururka xisbullah ayaa duqiimo xoogan la beegsatay fadhiisame ay ciidamada saynad iyo wadda ku leeyihiin dhulkay xooga ku haystaan ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa ku dhawaaqay in wax ka badan konton gantaal ay ku weerareen fadhiisin ay ciidamada saynad iyo wadda ku leeyihiin dishon iyo delton ciidamada saynad iyo wadda ayaana bayaan ay soo saareen ku sheegay in nidaamka difaaca cirka ay ka ogaadeen konton gantaal oo ka soo tallaabay xadka ay la wadaagaan lubnaan magaalada safad ayayna ku dhiceen qaar ka mid ah gantaaladaas sida ay ku sheegeen bayaanka ay soo saareen warbaahinta yahuudda ayaan sidoo kale sheegtay in laba qof oo yahuudda ay ku dhaawacmeen kadib markii shan gantaal ay ku soo dhaceen guri ku yaala magaalada safad ee waqooyiga dhulka yahuudda xooga ku haystaan ee falastiin dowladda ruushka ayaa waxay burburisay warshad taangiyada samaysa oo ku taala koonfurta yukrain ciidamada ruushka ayaa burburiyey warshad soo saarta taangiyada iyo gawaarida gaashaaman oo ku taala magaalada niglov ee koonfurta yukrain kadib markay ku garaaceen gantaalla kuwardada dheereeya taasoo keentay in warshadii ay shaqada joojiso wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa war qoraal ay soo saartay ku sheegtay in warshadaas lala beegsaday shan gantaal oo sababay burburka shan dhismo oo muhiim ah lix taangi iyo afar baabuur waa kuwa gaashaaman oo yaalay barxadda mid ka mid ah dhismayaashaas waxaana laga joojiyey warshada gebiyahaanteedaba shaqadii ayeysay isku duwaha howlaha qarsoodiga ee magaalada niglof ayaa wuxuu shalay oo talaada ayad warbaahinta u sheegay in weerar loo adeegsaday gantaale lagu bartilmaameysaday warshadaas waxaana uu tilmaamay in dab xoogan uu ka kacay mid ka mid ah xarumaha warshada ayna ku dhinteen in ka badan soddon ruux dowladda yukrein ayaa amar ku bixisay in laga guuro dhowr magaalo oo ku taala gobolka kharkiif dowladda dagaalkaada kula jirta ruushka ee yukrein ayaa waxay soo saartay amar ay dadkeeda ku nool gobolka kharkiif ugu sheegayso inay baneeyaan saddex magaalo oo gobolkaasi ka tirsan iyadoona arrinkaas u sababaysay duqiimaha xooggan ee ciidamada ruushka ay ka geysanayaan magaalooyinkaas ciidamada ruushka ayaana waxay habeenkii xalay weerar cirkaa ku beegsadeen magaalada caasimadda ee kiyef sidee weerar ku sheegayaan amarkay dadka ku guurayaan ayaa waxaa soo saaray guddoomiyaha gobolka kharkiif isagoona dadka gobolkaasi ku dhaqan ku wargeliyey inay baneeyaan oo ay ka guuraan magaalo inay ka mid tahay kubyans oo waa xarunta tarinka iyo sidoo kale magaalada murove ee ku taala koonfurta gobolka kharkiif madaxweynaha shiinaha ayaa maraykanka ugu baaqay inay isxulafaystaan oo ay saaxiibo noqdaan telefishin ka soo baxa waddanka shiinaha ayaa wuxuu soo tabinayaa in madaxweynaha waddankaasi uu maraykanka ugu baaqay inay heshiiyaan islamarkaana ay noqdaan kuwo xulufo ah waxaana uu yidhi isagoo hadlaya shiinaha wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo saaxiibka maraykanka tanina ma ahan mid ay ka faa'iidaysan doonaan labada waddan oo keliya balse waxaa ka faa'iidaysan doonaa caalamka oo dhan hadalkan ayuuna ka jeediyey kulan ay lahaayeen guddiga qaranka oo qaabilsan xidhiirka shiinaha iyo maraykanka u dhexeeya kuwaasoo dhiganaya xaflad sannadla ah madaxweynaha waddanka shiinaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in xidhiirka iyo cilaaqada u dhexaysa waddankiisa iyo sidoo kale maraykanka uu yahay cilaaqaadka labageesoodka ah ee ugu muhiimsan adduunka taasoo saameyn ku leh mustaqbalka iyo masiirkooda sida uu tabinaya telefishinka dhexe ee shiinaha iyadoo aan wada ogsoonay in khilaafka u dhexeeya labadan waddan uu yahay arrimo la xidhiidha amniga qaranka waxaana sidoo kale jira muran badan oo labadan waddan u dhexeeya oo ay ka mid tahay inuu maraykanka ula macaamila jamhuuriyadda taiwan sidii dowlad madax bannaan oo kale wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in badda soomaaliya ay ku sugan yihiin kun markab oo boobaysa khayraadka ayna jirin cid ay ogolaasho ka haystaan xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan ka jeediyey shir uga furmay magaalada muqdisho kaasi oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda shisheeyaha dalka soomaaliya kusoo duulay xasan sheekh maxamuud wuxuu sidoo kale hadalkiisa ku sheegay inay shisheeyaha u ogol yihiin inay la qaybsadaan badda kun markab oo jallaabanaysa in ay badda soomaaliya ku jiraan siisanka xilliga kalluumaysiga marka la gaaro fact waaye eedayn ma aha caalamkaa og oo ka markhaati ka ah hal ka midana aanu soomaaliya ogolaanshiya ka haysan hal ka mida dhaqaalahaas meesha uu ka daldalanaya khayraadkaas soomaaliya wax yaroo ka mid aanu kusoo celinay miinis kasta iyo cid kasta oo caalamka ka tirsan oo inta badanada nala ilaaliso waxa laga helaayana nala qaybsato diyaar u ah ayaan soo dhoweynaynaa waana ka shaqaynay waana haynaa khayraadka dalkan uu leeyahay in nalala wadaago dhibkuma qabno in nalala wadaago dhibkuma qabno maadaama uu dhaqaalo annagu aanan haysanin oo u baahan yahay in lagu maalgeliyo khayraadkaas si uu usoo baxo maadaama aqoon annaga naga maqan oo u baahan yahay si oo looga faa'iidaa waa ogolaanaynaa in nalala lahaadaan ogolaanaynaa intii suurtagal ah maslaxaddeenna waa ilaalinaynaa waana soo xifdinaynaa laakiin dadka daneeyayaasha ana masaalixdooda waa ilaalinaynaa maslaxadahaas isku xirmay si ay u soo saa- si u noqdaan kuwo laga faa'iido
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa maamulka puntland oo dowladda federaalka ku eedeysay arrimo waaweyn ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdan iyo saddexaad waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax su-aashan waxa ay ku saabsan tahay mid ka mid a cudurrada faafa waxaad nooga warantaa waxa uu yahay cudurka jabtada astaamihiisa iyo sida looga hortegi karo waa mahadsan tahay Eh, gonorrhea ama jabto waa is ay sexual transmitted disease caused by Neisseria gonorrhea waa cudur lagu kala qaado galmada ayna sababto ilma aragtida loo yaqaano Neisseria gonorrhea siduu ku faafo cudurkan waxaa ka mid ah galmada uu ku faafaa waxaa kaloo uu ku faafaa hooyada cunuga xilliga ay dhalayso oo kale transplacental ama markuu kasoo baxayo cunuga hooyadana wuu soo qaataa indhuhu kusoo qaataa saasuna ku galaa dhiigga cunuga Een, calaamada lagu- lagu- waxaa loo kala saaraya calaamadihiisa kuwa ragga lagu arkayo iyo kuwo dumarka lagu arkayo ragga oo kaleeto waxaa lagu arkaa kaayida oo gubta qoyaan ka socdo ee, ibta dakarka iyo xanuuyaha oo xanuuno maamooyinka ama gabdhaha iyagana waxaa lagu arkaa kaayida oo gubta farjiga oo ka socdo qoyaan iyo miskaha oo xanuuno dhabarka oo xanuuno iyo caadado ka qaldanto haddii uu daaho marka cudurkan wuxuu keenayaa dhibaatooyin complication waxaa ka mid ah inuu hooyooyinka ku sababo iyo raggaba dhalmo la-aan hooyooyinka wuxuu ku keenaa b i d labadana wuxuu ku keeni karaa ugu dambeyn dhalmo la-aan infertility Ee, cudurkan haddaan la daaweyn marka wuxuu kusii faafaayo kaleeto si- xibnaha dhiigu galaa wuxuu gaaraa ugu dambeyn jointiska ama xibnuhu galaa kadibna wadnuhu u gudbaa ilaa valveska heart valves sida tricuspid bicuspid seminal valves waxaas dhuma saameyn ku yeelanaya kadibna khalkhal buu ku sameynayaa wadnaha marka cudurkan waxaa go-aan looga gaaraa marka in la sameeyo culture iyo analysis daaweyntiisa cudurkan waa iska sahlan tahay waa cudurka inta la arkay bakteeriyada waa cudurada ugu ugu degdegsan uguna sahlan in la daaweeyo laakiin waxay u baahan tahay nidaam maxaa kamid a labada lamaane labadaba inay isdaaweeyaan ninka hadduu xaas qabo kulli inuu wada daweeyo horeyba degdeg in laisku daaweeyo aan isku daawan intaas cudurkan haddii la sameeyo insha allahu tacaala daawadiisa waa la helayaa waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maamulka puntland ayaa dowladda federaalka waxa uu ku eedeeyay dhacdadii dhowaan ka dhacday magaalada badhan wuxuuna sidoo kale maamulka puntland soo dhoweeyey go-aankii uu axmed madoobe isaga baxay shirkii ay ku sheegeen golaha wadatashiga qaranka ee muqdisho ka socday madaxweyne xigeenka maamulka puntland ilyaas cismaan lugatoor ayaa dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey iska horimaadkii maalin ka hor ka dhacay magaalada badhan isagoona sheegay inay lacag ku bixinayso sidii ay amni darro iyo qalalaaso uga raadin lahayd isteedyada dalka ka jira sida uu hadalka u dhigay lugatoor ayaa dhanka kale wuxuu ammaanay islamarkaana uu aada u soo dhoweeyey tallaabadii uu axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland uga hor yimid qorshihii xasan gurguurte wuxuuna sheegay inay ku garab taagan yihiin in doorashadiisa uu qabto isagoona madaxda maamul goboleedyada kale ugu baaqay inay doorashooyin qabsadaan waa kan lugatoor tallaabo laga qaadi karo dowladdii federaalka waa iyada tan habartayda la-aan dadcunno bay ku darsatay baa leeyihi hadda waxay bilowday inay isteydadii qalalaase ka rido oo lacag ku finance kara sidii isteydada deganaansho la-aan looga samayn lahaa wala dowladda u shaqeeya dekanaa ka shaqeeyana uu heliyo hay-adaha amniga iyo wasiirada iyo dowladdu waxay u fasaxan tahay cid kasta oo puntland qalalaaso ay leedahay deganaansho la-aanteeda ku fayda inaan madax sare lala soo xidhiidhin tallaabo laga qaadi karo jubbaland waa magaaladina madaxweynaheedu inuu badbaadsaday dastuurkiisii iyo dowladdiisa ay sabab tahay maalintii jubbaland lagu adkaaday teerankii hore xasan sheikh in jubbaland la dhiso oo madaxdii maalintaa puntland joogtay oo isteedkii ugu horreeya ahaa ay tacab gelisay maalintii jubbaland lagaga adkaado sanadii mar ay ku mashquulsanaa maanta haddii madaxweynaheedii gartay haddaad waxaa xamar lagu hayo saxeexdo wixii aad intaa ka soo shaqaynaysaa duliso dastuurka ugu horeeya federaalkii waa ku bogaadinaynaa walaaxu soo dhaweynaa doorashadiiseeda marse waana ku garab taagana waxaan kaloo dhiilinaynaa madaxda kale ee dowladaha federaalka qoorqoor buudlaawe lafta gareen soomaaliya raasamaal waxa dastuurkiina iyo wakti hileefkiina doorashadiina qabsada federaalka hadhow haddii isteedadu inoo badbaadaan wuxuu baynu qaban karaynaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan kusii dhownahay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa waxa ay baahisay qeybta lixaad ee taxanaha bakool qeybtan ayaa waxaa lagu soo bandhigaya horumarka dhinacyada kala duwan leh ee ka jira biyooley taasi oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool xalqadan ayaa ah xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha bakool
بسم الله الرحمن الرحيم
منها هنا
من ها هنا من قلوبنا
biyoley waa deegaan caan ah oo hoostaga degmada tayaglow ee gobolka bakool waxayna qiyaastii labaatan kilomitir uga beegan tahay jihada koonfureed بعطائنا نعلي شموس البشائر halkan waxaa ka jira suuq toddobaadle ah oo maalinta jimco ah meelo kala duwan la isaga yimaa waxaad arkaysaa dad gawaari iyo mootooyinka saddex lugoodleyda loo yaqaan ku keenaya alaabo kala duwan oo ganacsi ah biyooley maalinta jimcaha waxay u ekaanaysaa magaalo weyn waxaana ka socda ganacsi ballaaran waxaa lagu kala iibsanayaa raashinka dharka hilibka iyo subagga xataa kolay digaag iyo ukuntiis tahay iyo wax kale oo tiro badan baa halkan lagu kala iibsanayaa ma jirto baqdin mana arkaysid askari macangag ah oo qori la indhacaadaynaya oo lacag baad ah amaba cid uu dhaca raadinaya sida ka jirta meelaha ay maamulaan shisheeyaha iyo maamulada uu jiridda u aasay qaarkoodna uuba ilaalada ka hayo
وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله لا لسواه لله
qof weliba hawshiisa ayuu wataa waxaana indhahadu ay qabanayaan dad ku mashquulsan wax kala gadasho oo rag iyo dumar ka kooban صناع الحياة صناع الحياة in badan oo ganacsada ka mid ah waxaa halkan u yaalla tiirar iyo agab kale sidaa awgeed in yar ka hor wakhtiga ganacsigu uu bilaabanayo ayay dhisayaan halka ay alaabta dhiga lahaayeen sida dharka kobaha iyo wixii la mid ah يا فاشدوا قرآننا يا راية تعالوا تعلو يا راية النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله
biyoleh roogma soogje maalinta maalin jamaacow alxamdulilah eeda may buaa maasha allahu ngarta ganacsiga may buaa walase dukaamaysidaha wal baashalahay marka hore ziyaaralinka hoo jiray hadda maalin jamaacaha suug lahanta bahahay wal baashalahay wal mahalaasun alaan alxamdulilah amniga eeda aan sugnye alaabtuntan markiun masaajidka baahan inta taalle kukutaban ma may buaa malgaado hati kudaan intalees kutaalaas walas kukutabe alxamdulilah eeda linka faylaya amniga maasha allaahu noolale may ka tiirsan taaha intiyo badan afar shi- saddex shay tootan hoolow soomaalida dhan baa may buaha hoola may buaha nololyo inka badan hoola tan lamaad beero tan saddexaad may bua hadda deegaanku inka badan yaha shina shaniyo eed lin isticmaale may buaha deegaanka deegaan eed shina linka dhaqaaw malabka may buaha may baa lin qaaday ilaa muqdisho ilaa gaalkacyo min kulli fajin ilaa baydhabo dhulkaasaan bahe may baa la aray deegaankun deegaanka asalka muddooyinka may baa ka darisa yihiin cinab oo la araw beero may baa linka bahe yihiin may baa maasha allahu cinabaa laka- laka tacbay beero badarka la saara jariin haatan intii badarka la isku dhaafi cinab laka tacbaa nabadgelye maasha allahu amniga eeda aan sugni mooryaan marku obsado war ilaahay in hayna laku obsado maba yaalan deegaanka hadda ونبذل ونسعى ونعمل لله halkan waxaa laga helayaa subag ari iyo mid lo'aad oo sixin ah saddexda liitar ee subag ah lacag aan labaatan dollar dhammayn ayaa lagu kala iibsanaya welibana hadda dadka iibinaya waa gedisley ciintan waa ka riqisan yahay markaad reerbaadiye iibkeenay ka gadanayso
صناع الحياة صناع الحياة أواه يا شمس الأمجاد intaan la gaarin wakhtigii khudbadda jimcaha la akhrin lahaa raggu waxay gelayaan masjid weyn oo halkan ku yaal الروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل qiyaastii kun sagaal boqol iyo tobaneeyadii mujaahidiintii daraawiishta ayaa halkan waxay ku dishay aways dheere oo dariiqada qaadiriyada ka tirsanaa lana sheego in uu talyaaniga u shaqaynayey allah ha u naxariistee waa kii hoggaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdulle xasan lahaa wuxuu dooqanneeyoo xumaan dheli la meeraaba dembiguu falayaa uways loogu dawgalay candha dogobna goortan dilnaa roobku noo da'ay mudulkii lagu dilay amaba lagu gubay ayaa xabaal laga dul dhisay waxaana muddo dheer ay ahayday goob shirki lagu sameeyo oo dalka gudihiisa iyo dibaddaba looga yimaado iyadoo ruux mar hore dhintay la baryi jiray amaba la tuugayey waxaana habowsanayaashu iyaga oo qabriga u gacan hoorsanaya ay sheegan jireen wixii muraad ah oo ay leeyihiin odayaasha deegaanka ayaa arrimaha iyo arrimo kale nooga warramay
يا راية النفس halkan oosan roogdan walid aray biyuulayad la aray walid ka sameey jiray ziyaaro dhan kooyay ee, ar- afarta gablid ku kooyay marka haddii ilaahay karaalanada wadaadka oo aragday meelunka duun masaajidka laka wareegay sadikola laka wareegadaay sadigeen inta la roogay haddii ilaahay karaalanada safaylalan digriyaay wal digriyaay ee marka haddii ilaahay karaalanada dadna subiyaayan haddii ilaahay karaalanada geesa daadna ziyaarto bahas ee marka haddii ilaahay ziyaarto oo dhan inta lankooyo shekashar kuweenan ari hata kuwerna ziyaar malankooyohay marka haddii ilaahay karaalanagada ee nidaamkii hordhaan soodiya qaasaay marka haddii ilaahay karaarana qurbugo ii sabeento yaantu kuwadaani uuna meelaseedani marka walay araanay haddii ilaahay karaalanagada osobyaalle een roogso oodiroyta eberaaya araani mayla kuwada in beertitay roob ma dhownee ilaahu roobna insheen yala kuwada wadaadka ooda aarun sameynka nagad may kala jaray hatana hoba macnaha erin iyo walaaqaasle fadaahun aboyfaamay saakara wadaadole araa la seedaayeen aqrishee la seedee ermi ermey waldhaala la tatabiye ermi ermeyta meelila karaariye marka haddii ilaahay karaaranagada aboy hob erin an hala eesan koo gooriye yadharaay ermi ermeyta wali waa walo adgarguri ka dhaha jaray laabata laha kuhaabayaa u eedo aragday buunti amal ama buuntin ku yar yarahayo hob erinkii la hala oo erinkii la erin dhumi mee erinka wali waa lanka shanturiyaadan badhaawan reesh erinka ilaahu iin badiyu amarkuu irinka badado irin fayleebe la hala dogda la siyaarade iringa la gooriye bunga la dube suura la kariye ambuuli la kariye miira naskoye aboyow yadhere may kala jare sheekhuna walay waadi ilaahay karaala nagad walla araa wali lihigide sharad walla araa walihigide sharad qabrikii sheekeeranga lahta tarige meela la kiire may la leesha wasoo owlaada waaye owlaad ilaahuna sii aragta haddii ilaahay karaala nagad meegantaawa ka jarna adin adi waa adik adin adika tugo ilaahaynin tuug inti nus awlaad kaalna gaala la waay eringa la waay beesi la waay bari ku koyni marki ku koyni barnyoole ku koyni moodi moodi ku koyni ilaahu wana si yadharaay marki reesh inta anta la koy inta la hagaadee sheekha la kuwareegade walil aray السلام عليك يا مرادي ويسو يلا رسد كل لا غوري دي ولا ارانا يوب الشيخ ميرتيس لكوي انا بير متابا بكار مبويا بيرتاي بكارتاي بوبا ويسا يا راني حتى ما دون ولي وان بيرتي او متابا ولا هيني ارغني بير تابدوين ليم انغنجي ولا نين كشناي دوبين نين كشناي ليم يريرود ميل لي كشناي sasanti meelaa lagu sheenay geley meelaa lagu sheenay loos meelaa lagu sheenay hata leemada ingunji inta kabawayd inaba kabawahay may dharaay nurka laamo may dharaay magaashay nurka hata laamoy koosta koosta inta kabawahayta meela nabadgedi bilaaranga kudhiday walfayla aragnay hata beerabaana daynay walla kaga hoobiya naga teeraada narka nidaamkaasa jara marka haddii waliwaa hamiin ii maalagni waliwaa dowladda shileediya mae kitaabana nin akriyoy maqrabkii wal akriye ishaadii wal akriye asarkii wal akriye salaadii wal akriye dadka iska toosana maduu meeli oona tawgeedka jiiradii ka jartay oo abow abow dharaay wal ku bahay ilaahow ilaahow ilaahow yelalay marka naariista ilaahay harridii intii dadka qobsadaano walaay hor lukubah yaka gebagabaye warkii jaruu
عين الله ندعو بليل وكم به تنجو hadda biyooley waxa ay ka mid tahay dhulka shareecada islaamka lagu xukumo ee calanka tawxiidku uu ka babanayo waxaana iyada iyo dhulka kale ee shareecada islaamka lagu maamulo lagu caabudaa allah oo keliya jiilka soo koraya ee biyooley iyo meelaha la mid ah waxaa lagu barbaariyey in ninkii allaha kayrkii barya uu sohdinta islaamka ka tallaabay mana aqbali karaan khuraafaadka meelaha qaar ka jira
صريخ الدعاة جاءت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جرت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag markaana dhegaystayaal aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee gado kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayada gado iyo golaha dhanka wilaayadaas ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gado iyadoona bayaan laga soo saaray kulanka ayaa waxaa berber socday dowro socotay muddo toddoba maalmood ah waxayna ku dooranayeen afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee gado waxaana loo magacaabay nabadoon xasan cismaan biixi gabagabada kulanka waxaa madasha laga aqriyay bayaan ay soo saareen waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana madasha ka aqriyey nabadoon xasan cismaan biixi ujeedo caddayn bayaan ka soo baxay golaha noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka walaayada gado walaayada islaamiga ah gado waxay dooro socotay toddoba maalmood u qabatay golaha noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada dooradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayay arrimo muhiim ah shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo kow goluhu waxay doorteen afhayeen ku hadla afka golaha labo goluhu waxay si buuxda u taageerayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka hergelay walaayaadka islaamka saddex goluhu waxay isla qaateen la dagaalanka gaalada iyo murjidiinta insha allah afar goluhu waxay marnaba aqbali doonin wax aan ahayn ku dhaqanka shareecada allah shan goluhu waxay ugu baaqayaan dhalinyarada muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa gobolka inay buuxiyaan furimaha jihaadka lix goluhu waxay isku dhaarsadeen garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika naf iyo maalba insha allah toddobo goluhu waxaysan aqbali doonin qaadashada badda iyo biriga soomaaliyeed siddeed goluhu waxay baaq towbadkeen ah u dirayaan dhalinyarada ku jirta safka cadowga sagaal goluhu waxay ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaan inay iska difaacaan cadowga ku soo duulay diintooda iyo dalkooda toban goluhu waxay ka soo horjeedaan xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada kow iyo toban goluhu waxay ku baaqayaan joojinta qulqulka qaxootiga dadkuna iimaansadaan diintooda iyo dalkooda labaiyo toban goluhu waxay ku baaqayaan in laga hortago daroogada naafaysay dhallinyarada soomaaliyeed saddex iyo toban goluhu waxay si buuxda u soo dhoweynayaan kana qayb qaadan doonaan gaarsiinta iyo fulinta qodobadii xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rishaad oo ay ku dhawaaqday walaayada insha allah ugu dambayn goluhu waxay mahad celin ballaaran u jeedinayaan allah mahad allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinayaan walaalaha xarakatu shabaabul mujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga ah ee gado sidoo kale gooluhu waxay u mahad celinayaan marti sharafta kala duwan ee nagala soo qaybgashay shirkan iyo xafladdan taariikhiga ah intaas kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh maxamed bishaar
bismi illah raxmaan iraxiim alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacd yaquulu allahu caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqunuu allaha warasuul وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إخوة الإيمان كلمة أن ربينا إراهضه وحكى إراهضه وأمانة ما دام نقبض أيه المسؤوليين حق إلهي سبحانه وتعالى إيا حق أمدا أي مسؤولك كيهين انتبه si guud ahaaneydna ummadda dhan muslimiinta ah cid kastoo xil haysa ama mas-uuliyad haysa ay aayadahaasi u taabanayaan allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay war kuwii ilaahay iyo rasuulkiisii rumeeyow ha khiyaanina ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ha khiyaanina ammaanadiinna adinkoo ogsoonoo ku cilmila arrintaa iyada allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay samaawaadkii iyo dhulalkii iyo buurihii ayaan u bandhignay ammaanadii waana diideen inay xambaaraan wa ashfaqna minhaa way ka baqeen inay xambaaraan oo mas-uuliyaddaas iyada ay qaataan wa xamalaha alinsaan insaankiibaa qaatoo xambaartay innahu kaana daluuman jahuula markuu insaanka xambaaranayay ammaanada ayada ah wuxuu ahaa daalimun linafsihi mid naftiisa dulminayay jaahilna ka ah waxa uu xambaaray culayskaa iyo maaragtay maxaan ku rahdaa dheefta ku jirta labadaba isagoo ka jaahil ah waxaa ka mid ah ammaanadu xifdul asraar asraarta inuu qofka xifdiyo oo u ilaaliyaa ka mid ah waxaa hadalkayda ku soo ganaanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin kaalmeeyo xilka iyo mas-uuliyadda aada haysaan kuwa gutana allaha idinka dhigo qofkana hadduu xilka uu hayo gudan waayo ama garan waayo yacni wax walba waxa ugu daran xilka aad haysa inaad garan weydo xilkan aad haysa muxuu yahay horta ma maslaxadaada ma maslaxatulumma haddii aad kala saari weydo maslaxadaada ay ka badato maslaxadii ummadda iyo wixii ummadda aad u haysay iyo diinta ilaahay aakhiradaada ha ku seegeen isdaba qabo oo maaragtay maxaan ku rahdaa waxaad samaysaa iska dhiib xilkaa isaga ummadda haddaadan ayagii xukumi karin oodan maamuli karin oo ilaahay diinkiisii aadan ku maamuli karin adoo u rifqinaya oo u dhimrinaya oo u naseexaynaya oo maaragtay maxaan ku rahdaa yacni maaragtay maxaan ku rahdaa sidii diinta ilaahay ay ku sifaysnayd nabiga calayhi salaatu wasalaam kaga daynaya haddaadan samayn karin aayaro gamina maaragtay maxaan ku rahdaa ku dambaabayna iska dhiib ciddii kaleo u dhiibanaya ha u dhiibteen waxaa lagaa rabaa marka inaad ummaddiina anfacdid diinta ilaahayna anfacdid ood ummadda ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacday taasaa macnaha maarata mas-uuliyaddu aad tahay haddaad garan weydo waxa weye adna waa dambaabi ummaddana waa kugu dambaabi dadka aad ku xidhan taho maaratay maxaan ku rahdaa diintii u taaganna waa maaratay maxaan ku rahdaa waa dayacaysaa idan marka waxaan idin leeyahay ammaanadaasi kuwa fahma allah idinka dhiga kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaalmeeyana allah idinka dhiga towfiiqdana allah idin waafajiye sawaabta allah idinku duwa sadaadka allah nagu wada duwa xaqa allahna tusiya xaq inuu yahayna allah noo tusiyo kuwii ku intifaaca allah naga dhiga baadilka kuwii arka inuu baadil yahay allah naga dhiga inuu xaq darra yahayna allahna tuso kuwii ka fogaada allah naga dhiga wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan waxaa hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim maxmuud cigaal بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى ومهد اسكاله نعمت او نسيي oo farada badan oo mid muuqatay mid qarsoon bale Allah subhanahu wa ta'ala baan mahad ugu celinayna oo ugu dambeysay mid maanta aan taaganahay waa fadhi aad u qurxan oo aad u sharaf badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu mahadiyo Allah subhanahu wa ta'ala aan mahadaas u celinayna een waxaan mahad u celinaynaa mahadda alla bacdigeed xarakatul al-shabaab al-mujaahidiin oo dadaal badan u gashay ummadda Soomaaliyeed baraarujin diineed abaabul isku xir khilaaf bixin hogaano diineed oo dhaqana inay maaragtay dhisto kulankan waa kulan diimeed waa kulan diimeed waa kulan ilaahay subxaana wa tacaala uu noo jideeyey kulankan marka waa kulan qiimo badan weeye wixii ka soo baxayna oo bayaanka ahaana dhammaan waa taageersana saddex iyo tobanka qodob oo meeshaas afhayeenku uu akhriyey wax asaga jeebkiisa uu kala yimid ma aha wax ragka ay meel kale ka keentayna ma ahan golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka gedo yaa maaragtay yaa bayaankaasi uu ka soo baxa dhammaan saddex iyo tobanka qodobba waa taageersanna annaga inaga imaadeen annagaa soo qorannay annagaa diyaarsannay bayaankaas waa taageersanna ee si buuxdoo dhammaystiran baan u qaadannay kitaabka alle ku dhaqankiisa markaan leenahay waa inaan cadowga inta dhiman aan dalka ka sifayno ujoodkanaw kaas weeye bilasha dhallinyarada ah oo sufuufta ku jiro maalkana waa la daba taagannahay naftannadana waa hor taagantay insha allahu raxmaan naga daya jiidaha dagaalka naga daya waxaa weeye maaragtay meeshay aad gashaan dhufayska aad gashaan baan la gelaynaa badda aad gashaan baan la gelaynaa cadowga waxaan u sheegaynaa istishaadiyaan ku weeraraynaa inkhimaasiyaan ku weeraraynaa ifintiri baan ku weeraraynaa miinadaan u duugaynaa makri kastoon u dhigi karnaan u dhigaynaa insha allahu raxmaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala acdaadiisa oo ku soo duuli kitaabkiisa inay maaragtay dhulka la simaan ay dhibaateeyaan ayagaa dulloobi dadaalkeedii waa socdaa muslimiintu meel kastay joogaanba inay isu gurmadaan oo isu tagaan oo waddo iyo dariiq ay isu maraan dadaalkeedii waa socdaa dhabbada ilaah inuu noo fudeeyo insha allahu raxmaan jazaakum allahu alkhayr wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلهي سبحانه وتعالى أيان مهد علينا جل جلاله إلهي نوغلي نعمويك أن لكوبي كرين أي أيوه رئيس نمعة الإسلام والإيمان الحمد لله ثم الحمد لله أنت أكذب مرباد وحان مهد علينا culamadii ku bixinaysay daruusta culammadaas ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nuqubada guud ahaan ayagoo waxaa weeyaan dhaxalkii ilaahay uu u dhiibay nabigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadeedna ilaahay subxaana wa tacaala ay ka dhaxleen culammadii cilmiga ay ka qaateen ayagoo wax ka qaatay waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran intaa kadib ikhwaani waxaad heedeen rag bayaan soo saaray adinkoo waxaa weeyaan ka turjumayo qabaa'iladii aad maamulayseen warkiinan waanu maqlaynaa waxaannu idin leenahay jazaakum allahu khayran arrinka halkaa aad ka akhriseen oo aad isku dhaarsateen oo ah kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala in la dufaaco waa wixii laydinka sugaayey waxaad ballan qaadeen inaad ugu baaqaysaan dhallinyarada oad beelaha xukuntaan ka soo jeedo inay buuxiyaan saaxada jihaad waannu idinka filaynaa insha allahu tacaala inaad ka rusheegi doontaan waxaannu ayadaynaa oon sii boorinaynaa inaad dhallinyarada maanta odayaasha u tihiin aad saaxada jihaadka keentaan oo kulankan kiisa kale hadduu ilaahay nolol nagu gaarsiiyo ninka ugu yar asagoo sariyo hogaaminayo saaxada jihaadka u geeyo haddii aan sheegannay ama waxaa waye hub aan garwaaxaysannay ama aanu qaadanay kitaabka ilaahi subxaana wa tacala inaynu dufaacno cadow baan leenahay cadowgaa marka maxaa loo baahan yahay muslimiinta maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa sabar ayaga way soo duuleen dalay la heena inay ku soo duuleen wayna sabrayaan annagaa nala ka rabaa muslimiina inaan sabarka aan ka badinno sabar taxamul dulqaad adkaysi ayaana laka rabaa sabarkaas waan dadaarmaynaa insha allahu tacaala cadowgan horarka ee soo duulay inaan ku sabarno wiilasha mujaahidiinta waxaa weeyaan saaxada hore ku sugan inaan difaaca la galno annagoo odayaal ah oo waxaa weeye garkeenna maanta cirro ay saaran tahay inayna arkaan raggii mujaahidiinta ahay oo cadowga horarka hor taagnaa annagoo garabkooda taagan inayna arkaan insha allahu tacaala waanu rajaynaynaa odayaashu siday hore u ballan qaadeen inay waxaa weeyaan saaxada ay tagaan wiilasha mujaahidiintana ay garab istaagaan waan idinka rajaynaynaa horena waa garab istaagi jirteen waxaa kaloo dadaarmaynaa ammaanada ilaahay uuna saaray oon maanta waxaa weeyaan ummadda aan ka qaadnay horteeda buurahana ay diideen jibaalaha iyo waxaa weeyaan dhulka iyo samada intaba ay diideen annaga nagulama shaqeeyey inaan ka rur sheegno mas-uuliyadaas ayada amaanadaas inaan ka rur sheegno ee aan gudunno si daacad ay ku jirto ilaahay ka cabsi cabsi alla subxaana wa tacaala ay ku jirto inaan gudunno inaan mid waxaa weeyaan geesi ah geesinimadiisa aan ugu baqin inaan ammaanada gudunno ammaanadaas waxay naga saaran tahay ugu horeeyo bulshada aan maamulayno ina waxaa weeyaan ufoqooda diineed sidaan kor ugu soo qaadi lahayn maantana uu ka muuqdo qabaa'ilada tanaafus fara badan oo nin weliba qabiilkiisa uu isuxulduubanayo in uu ka dhigo dad waxaa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa barto taana way muuqataa waana boorinaynaa waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran qadiyadaas ayadan ammaanadeeda in la dareemo nabadoonnadii baanu nahay qadiyadaas ayadan waxaanu dardaarmaynaa nin weliba qabiilkiisa inuu u istaago siduu jahli uu dulqaadi lahaa maantana nicimka aan haysanno iyo culummada iyo wakhtiga aan haysanno aan ka faa'iidaysanno waa dardaarmayna insha allahu tacaala waxaa jiri doona maanta hadduu ilaahay abaadul ogolaado subxaana wa tacaala abaalmarin waxa ugu horeeyo oo qabaa'ilada la amray in ay qabaa'iladooda diinta ilaahay subxaana wa tacaala gaarsiiyaan maalkoodana ku gaarsiiyaan waxaa ugu horreeyey qabiilkii koowaad oo maalkiisa iyo waxaa weeyaan iyo maskaxdiisa inta jimciyey qabiilkiisa dowra diinay u qabtay boqol iyo dhowr qof ay ka faa'iidaysatay qabiilkii ugu horreeyey waxay ahaayeen qabiilka reesiyaad oo naqiibka hogaaminayey ninka labaad oo aan abaalmarinayna waxaa weeyaan walaayada xarka shabaal mujaahidiin waxay kula ballantay inay bixiyaan hub ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala lagu dufaacayo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa lagu nusraynayo ayaa waxay qaadatay beesha sado xarakada ballan bay ka qaaday ballantaas marka beesha way wada oofisay jazaakum allahu khayran dhammaan abaalmarin ay ku leeyihiin sidii waxaa weeyaan dadnimada ah oo waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa kaga mahad celinaynaa waxaa la yidhi gacal gacnimo wada gaartee waxaan rabnaa un ciddii ugu horreysay ee bismillah tiray ee wixii looga talagelay sidai aheyd u keentay oo waxaa weeyaan maalintii koowaad ee ballanta la galay islamarka soo dedejisay ayaan rabnaa ayadana inaan sheegno beeshaasna waa beesha ree ogaasha ma arka weeyaan abaalmarinta saddexaad waxaa weeyaan infaaq fii sabiilillaah ee infaaqa kaalinta koowaad galay oo awaamirtii waxaa weeyaan labaatanka maalmood soo soo degdegay wuxuu ahaa beesha reer irdho jazaaka allahu khayra sheikhana soo istaag waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaalana uu ka dhigay mid ummadiisii wax u taro waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahayga awoodoola ogolaa subxaana wa tacaala waxaan waa tanaafus diineed weeyaan cid kasta oo waxaa weeyaan tanaafuskan diineed ku hormartane dee abaal martay ilaah agtiisna way ka leedahay oo allah agtiisa jalla wacaala abaalmar bay ku leedahay ummadda islaamkane in la sheegaa ugu yar dee waxa kaloo faa'iidoo waxaa weeyaan raacayna waad arkaysiin waxaan idin dardaarmaynaa inaad khayrka u tartantaan waxaa weeyaan asaga waxaa weeya ma ogtahay maanta in badan ayaa waxaa loo bixinaya xoolaha baadila lagu bixi jiray maanta xoolaha maxaan ku bixinayna xaqan ku bixinayna macnaha in waxaa weeyaan xaqi aan ku tartanno tanaafus aan ku samayno xaggii dacwada inaan ku tartanno qabiilkeena in dowladii waxaa weeyaan aan ku tartan siino jifi jifi in loo tartamo qabiil qabiil in loo tartamo si waxaa weeya dacwada beelaha guud ahaan ay u gaarto insha allahu tacaala kulankeenii wadatashiga diineed ahaa iyo dowradii isbarbar socotay intaas ayaan kusoo gabagabaysanaynaa hada wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abuu anas
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي